barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad nagala socotaan ah bogga internetka v o a somalia com
duhur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal waa maalin sabtiya waana kowda bisha juun sannadka labakuniyosagaalyotobanka haatan afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdiyo barhkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona caasho ibraahim aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aan idinku hayno barnaamijkana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo ay maanta marti noogu yihiin qaar ka mid a ardaydii ka qalinjabisay imtixaanaadkii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare ee soomaaliya ee shalay lasoo gebagabeeyey aniga asxaabtadii kale markaan ka waraysanay ama qof marka ardaygu banaanka usoo baxo su-aaluhu weydiinaya ka warran maadadiisay kula ahayd waxaa ohan karaa boqol kiiba siddeetan arday inta badan waa ku qanacsanay imtixaanka waana fudud yahay ayaan iska waraysanayna
sidoo kale dhegaystayaal intaan idaacadda ku guda jirno dhinacii qasiidooyinka abisha rabadaan ayaan ka midhnaan doona way socotaye asagoo tine waa camal sidoo waa sahabi iyo saafii aakhire yeena sheegine soma ramadaan ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
xogaya arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeo ayaa safarkiisii horreeyey ee ku tegay dalka jarmalka waxa uu jimcihii shalay magaalada berliin kula kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaasi jarmalka angela merkel iyagoo yeeshee wadahadal ay diiradda ku saarayaan dalalka shiinaha iyo iiraan ra-iisul wasaare merkel ayaa kulankaasi ka hor sheegtay in maraykanku uu sii ahaado dowladda ugu muhiimsan ee ay gacansaarka la leeyihiin marka laga yimaado midooda yurub balse arrinka iiraan ayay caddaysay mowqifkooda iyadoo gaar ahaana hubka nukliyeerka ee iiraan xilli maraykanku ka baxay heshiiskaasi bombeyo ayaa isaguna dhankiisa hoosta ka xariiqay waxyaabaha saldhigga oo ah safarkiisan uu berliin ku joogo isagoo sheegay in maraykanku aanu la jirin amaba taageersanayn midooda yurub hanaanka ay kaga ilaalinayaan shirkadaha cunaqabataynta maraykanka haddii shirkadahaasi heshiis la galaan iiraan
booliska gobolka virginia ee dalkan maraykanka ah ayaa sheegay in nin ka tirsanaa shaqaalaha waaxda adeega korontada oo caraysna uu laba iyo toban qof ku dilay magaalada virginia beach ee gobolka virginia ka hor intaysan booliska dilin ninka weerarka geystay taliyaha booliska james carvera ayaa sheegay in ninka toogashada geystay uu si aan kala sooc lahayn xabado ugu furay dhammaan dadkii meeshaasi ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay kadibna uu gudaha u galay dhismaha dowladda hoose abaarihii afartii galabnimo ee jimcihii shalay taliyaha ayaa intaasi ku daray in lix qof oo kale ay ku dhaawacmeen weerarkaasi taliyaha waxa uu sheegay in ninka weerarka geystay uu ahaa shaqaale caraysan oo muddo dheer ka shaqaynayay waaxda adeega korontada ee magaalada laakiin ma uusan sheegin sababta uu weerarkaasi u geystay
duur wanaagsan iyo weliba ramadaan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaan mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaan baa halka warkaasi idinka soo gaadhayaa waa idaacadda duhurnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaad kasta maanta oo kale aad maqashaan waxaana inoo soo diyaariya toddobaadkan inoona soo jeedinaya nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada sare ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya ee sana dugsiyeedka labada kun siddeed iyo tobanka iyo labada kun iyo sagaal iyo tobanka ayaa ugu dambayntii jimcihii shalay lasoo gebagabeeyey kumanaan arday ah ayaa imtixaankaasi ka qayb galay oo ay ku jireen arday naafo ka ah aragga barnaamijka waxaa marti iigu ah axmed yuusuf maxamed iyo daahir axmed maxamed oo ku sugan magaalada muqdisho labaduba waxay ka mid yihiin ardayda ka qayb gashay imtixaankii shahaadiga ahaa ee shalay oo jimco ahayd lasoo gebagabeeyey su-aasha ugu horreysa waxaan jeclahay inaan siiyo daahir axmed maxamed daahir waxaan ognahay in bartamihii bishaan imtixaankii la galay ay wasaaradda waxbarashada waxba kama jiraan ka soo qaaday arrintaasi sidee idiin saamaysay waa waa mahadsan tahay noor magacii waa daahir axmed maxamed waxaan ka baxay oo aan ka qalinjebiyey dugsiga dugsiyada abalti qaybta huladaag bishii may aan soo dhaafnay aan imtixaanka galnay bartamaheedii runtii anakoo saddex maalin galnay imtixaanka oo lix maado maxaa lahay imtixaankeeda u fariisana ayaa wasiirka uu sheegay in imtixaanka la baabi'iyey bish magaalada gale awgeed marka runtii ani inkastoo aada uga xumaaday haddana waxaan isku qanciyey in maxaa lahay imtixaan qishir usi faa'iido lahayn oo ceebta shahaadaadkana usoo raacayso ee wax walba noogu weyntaa sidaa darteed waa ku qancay in imtixaankaas la baabi'iyo waayahay waa mahadsan tahay daahir axmed yuusuf magacay waa axmed yuusuf axmed kana mi- kana mid ah ardayda ka qalin jebisay dugsiga adalka commercial secondary school haddii aan ka jawaabana runtii waad dareemi kartaa arday rabadan ku jirta oo maxaan kuu sheegaayay imtixaan diyaarinaysay oo kasoo baxday mid balladeed oo lix maado intay gashay la yidhi waa la baaba'iyey waa la baaba'shay waad dareemi kartaa dhibaatada ay leedahay xanuunka ay leedahay marka kulley waa isku daynay in wax badan nala ka aqbalo lix iyo maado naloo daayo oo imtixaankii afartii maado aanu galno dadaal badan iyo orod badan waa sameynay meelo badan waa tagnay oo wasiirka waa raadinay oo madaxtooyada waan galnay anagoo aniga arday arday kale marka runtii ugu dambeyntii waxaa naloo sheegay inaysan naga soconayn barnaamijka iyagu ee imtixaanka dib loogu laaban doono markii dambe anagoo kolley waxa waxyaabo badan oo maxaan kuu sheegaa duruufo badan aan fiirinayna markii hore isnahay imtixaanka hagelina haddana waan iskaga qaacnay imtixaanka inaanu galno wayna noola muuqata markii dambe insha allah inaan ee, go-aamada iyo ee, waxa kasoo baxay wasaaradda waxbarashada iyo dowladda inaan markii dambe taageerno oo go-aankeeda aanaan ka hor imaan marka waaya xanuun badan buu lahaa lix Waaya.
maado oo aad hore usoo gashay in laga kansalo xanuunka ay leedahay waad dareemi kartaa ma garat waa gartay laakiin imtixaanka sida wasaaraddu ay sheegtay waxa waa uu baxyey oo suuqa ayuu galay Eh, dabcan arrintaasina waxay ahayd arrin muuqatay marka ma u qalantay in ardayda ay rabshado sameeyaan oo la sheego in dadka qaarkood ay waxyeella ka soo gaarto ma u qalantay Eh, run ahaantii horta waa laga fiican yahay imtixaan eh, qi- eh, qish ah oo banaanka wada yaala oo maxaan kuu sheegaay qof kasta qof kasta qof aan aqoon lahayn iyo qof aqoon leba qof waayeel iyo qof caruurba ay helayaan gacanta ay ku haystaan oo wadamada caalamka ama wadamada deriska eh, u baxay in arday ku qalin jabiyo oo shahaadadiisa ay kusoo baxdo eh, aad ay horta u xun tahay waana wax taariikhda u gelaya qofka aan weligeed ka haraynin aad bay u xumay taasna waa ka xanuunsanayn laakiin waxaa dhibkaas kulle geysa baa la oran karaa dadkii gacanta ku haya imtixaanka ayaa dhibkaa geysa baa la oran karaa laakiin ardaydu iyagoo rabadaan ku jira oo imtixaan dalladeeda ka soo baxay ay kana u fadhiisteen haddii xitaa laba maado ama afar maado marka la galo la baabi'in lahaa xal bay noqon lahayd laakiin lix maado adigoo maraya eh, waa iska adkayd in ha- haddana raba- rabadaan ku jira in lagu yidhahdo imtixaanka dib ugu laabo laakiin way ma habboonayn runtii waana kolley in la ban- la banaan baxo ama eh, rabshado la sameeyo aad bay kolley u xumayd oo maanta dal rabshado laga sameeyo ama foodo laga sameeyo ama arday ku banaan baxo maanta ma joogno run ahaantii Waa meel iska iyaduba iska alow sahala marka in la in rabshado la dhigo aad bay u xumayd laakiin shucuurta qofku inuu muujiyo waa wanaagsan tahay waa mahadsan tahay eh, axmed yuusuf En, daahir ayaan jeclahay inaan usoo laabto daahir axmed eh, sanadkan en, markii ugu horreysay ayaa imtixaanka waxaa ka qayb galay ardayda aragga naafada ka ah dabcan waxaan filayaa inaad ka mid tahay eh, adigoona aad ugu mahadsanin barnaamijka aad naga aqbashay inaad nagala qayb gasho marka maxay idinkaga dhignayd adiga iyo asxaabta kale ee maaragtay dhalinyarada kale ee soomaaliyeed ee imtixaanka ka qayb galay ee kula midka ah inaad imtixaanka fadhiisateen mar kale mar kale waa mahadsan tahay nurow runtii waa sidaa sheegtay waxaa kamid ahay ardada ee aragala ee sanadkan imtixaanka dowladda u fariistay runtii aad ayay u ahayd arrin maxaa laha dadaal badan aan ku bixinay waxaan ka koobneen eh, ardada hadda imtixaanka gasha oo ragga naafada ka ah ilaa iyo labaatan iyo sideed arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho runtii dadaal badan aan ku bixinay sidai imtixaankaas ay ugeli lahayn ugu dambeynna waxaa ilaah mahadiya in eh, imtixaankii naloo ogolaado inaan galno waxayna nooga dhigneed eh, maxaa la dhahay in aan horumar inaan yani eh, ka mid noqon karno dadka ardada ah oo imtixaanka u fadhiisanaya si aqoonteena usoo bandhigno intaas oo oo ayaan waxbaranaynay marka haddii imtixaankii oo dalladaha keliya aan ku ekaano waxayna loo muuqatay in weli heerkii la rabay aanu joogin marka si dadka aan utusno aqoonteena oo maxaa lahay naloo aamino oo berina jiilka naga dambeeya oo aragala ee ayagana eh, u noqdaan arday imtixaan ka qaybgalaysa aan dadaal badan ku bixina in maxaa ladahay aan imtixaankaas galno marka ilaah mahadi waa haddana wuu noo soo dhamaaday waxaan rajeynaynaa insha allah guul iyo natiijo fiican oo aan ku faraxno waa mahadsan tahay axmed yuusuf eh, imtixaankii eh, bartamihii bishii hore la galay iyo kii hadda soo dhammaaday eh, farqiga u dhexeeya maadooyinka aad gasheen wallaahi sa- waxaa la oran karaa bukhaariyo eh, imtixaanka eh, markii hore oo kii la baabiiyey kan soo maaha hadda la galay Eh, kii hore eh, markii hore la galay eh, la keenay wuxuu ahaa imtixaan nidaamsan oo qorshe fiican loo sameeyey oo maxaan kuu sheegay la soo nidaamiyey oo qorshe wanaagsan ku socda u ahaa oo eh, siduu u qoran yahay iyo maxaan ku sheegay siduu kusoo baxayba eh, imtixaan wasaaradda aad aad u wanaagsana laakiin kii dambe waxaa la oran karaa imtixaan la degdejiyey buu ahaa oo qaabkiisaba aan een, kii hore aada uga duwan xataa formalihii lasoo raaciyey ee imtixaankii hore oo la baabiyey formal lasoo raaciyey oo la socday ee, sida cs oo kale iyo kilistriga iyo xisaabta oo kale lama soo raacin tookada kii dambe lama soo raacin Ee, imtixaan xuska la oran karaa een, een, ka gaarsiisa Ee, waa aadna uga bedelnaa kii hore oo waxaa la oran kii hore anaga aragnaya kan een, waxaa aada u fududaa ama aada imtixaan ee, nidaamsan u ahaa kii hore waayo waa mahadsan tahay Een, waxaan jeclahay inaan dib ugu laabto daahir daahirow eh, waxaad nooga sheekaysay daruufihii ay la kulmi kareen ardayda aragga naafada ka ah ee aad ka mid tahay bal noogaga sheekay eh, dabcan farqi ayaa u dhexeeya ardayda aragga naafada ka ah iyo kuwa aragga leh qaab noocee ah ayaa la idiin nidaamiyey eh, maaragtay sidee ayay wax u dhacayeen bilowga imtixaanka wallaahi nuurow eh, imtixaanka horta saa sheegto waaye dadkan araggala iyo dadka oo caadiga ah oo ardada wada ah oo imtixaankooda gelaya farqiga udhexeeyo qolana waxay sida dhibka caadada ah waxaa waaye dadka aragga ah waxay isticmaalaan fur loo yaqaano bareylka marka magaaladana waxaa ka jira iskoolada gaarka oo loogu talagalay oo yani dadka araggala wax kusoo barteen iskoolada caadiga ah oo dugsiga sare aan ku dhiganaynay farta bareylka lagama yaqaano marka anakana ila anakana ma naqaano fartan caadiga ah dadkana wax ku qoraan marka saa darteed waxaa u- waxaan loo sameeyey macalimiin gaar ah oo wasaaradda ay noo diyaarisay kuwaas oo arday walba iyo macalin aa loogu talagalay si maxaa la imtixaanka uu qoro ardayga jawaabta uu bixiyo in loo qoro meesha asi ka qoro lahay lianna farti fartiisa hadduu ku qoraayo lama yaqaano fartanka hadduu ka qori lahayna uma jeedo marka saa darteed ah maxaa la imtia- macalimiin gaarana loogu diyaariyey arday walba iyo fasal gaara la geeyey macalin gaarna waa loo sameeyey maalmihii ugu horreyn imtixaanka saasaana looga qaadaya ilaa hadda ma ilaa hadda shala uu soo dhamaaday marka sidaas uu kusoo dhamaaday ha marka waxaad kala jeedaa een, arday kasta oo ka mid ah ardayda een, aragga naafada ka ah macallinaa maaragtay u jawaabaya bal noo faahfaahay nuroo tusaale macalinka jawaabta ardaygaa bixinaayo macalinka waa qorihi oo keliya gacantii ardayga maadaama si wax qoro lahay uusan u jeedin oo warqada caadiga uusan qori karin waa in loo qoro waayo tusaaleo kale waxaa lagu leeyahy o kale su-aasha marka la weydiiyo ee, ee, magaalada caasimada oo kale sheeg soomaaliya marka saas wey macalinka su-aasha ku weydiiyo adiga jawaabta aad bixinaysaa muqdisho kale haddaa dhexdid muqdishada kuu qoraa haddaa meel kale sheegtid meesha kale kuu she- oo qoraa wax yacni jawaabtaada mas-uuliyad ka saaran ma lahan isaga waxaa mas-uuliyad ka saarantaha keliya in uu uu jawaabta ku qoro maadaama ardayga kale meesha isaga ka qoranayo jawaabta uu gacanta u isticmaalayo macalinka waa gacantaada oo keliya uu noqonaya ee wax asiga jawaab uu kuu sheegayo iyo wax jawaab uu kaga shaqeynayo midna ma jirto adiga ayaa laga rabaa in maxaa la jawaabtid asina waxaa laga rabaa oo keliya inaa inaa qorto Waa inaa gar- qoro aa laga rabaa waayahay marka maadooyinka aad gasheen eh, imise maado ayay ahayn ma noo sheegi kartaa nuurow sida maadooyinka ardayda u galaan oo tobanka ah aan galnay jawaabihii su-aalihii waa sidoodii xitaa xisaabta ardayda oo loo keenay aana kan geeskeena uga jawaabnay qof walba wixii uu- uu ka shaqayn karay ayuu ka shaqeeyey runtii waxaa dhibka maxaa laleeyahay uu ka jiro waa maadooyinkan scientifica qaybta oo barbaleemada oo keliya xitaa scientifica kale caadiga oo iska caadi afarta maado yacni oo oo xisaabta iyo biologyga iyo physicska iyo chemistryga ayuu dhibka ugu weyn ka jiray ayagana runtii waa meelo gaar ah oo la cayimi karo sida sawirada oo kale oo maxaa laleeyahay oo biologiga ku jira runtii ilaa hadda mahadi waa ka dabaalanay kulleyba qof walbana waxaa rajeena wixii uu yaqaanay inuu ka jawaabay aan shaqsaa markaa iska hadlo wax badan runtii oo oo yani culeysyo lahay way ku jiraan saaska haddana waxaa rajeynaynaa in maxaa laleeyahay average fiican yani oo macquul ah oo ugu yaraan noo qalma waxbarashadan u qalma inaan heli doono oo yani shahaado naga soo bixi doono marka su-aalaha imtixaanka ardayda loo soo diyaariyey oo waxba ka maqnayn aan loo soo diyaariyey kale fiisigiisa ugu dambeeyey form baroblemada ardayda loo keenay anakanna loo keenay runtii waana ka shaqeynay intii tabarteena ah wixii kolleyba aan helno aan leenahay insha allah waayo waa mahadsan tahay Eh, axmed yuusuf een, maadooyinka aad gasheen dabcan eh, ardayda isku mid ma ahan dugsiyada sare bal ka waran adiga iyo asxaabtaadii maadooyinkii aad isdhehi lahaydeen waxay ahayn alla ilaahay kuwii ugu adkaa imtixaankii hadda aad gasheen ee ugu dambeeyey wallaahi saaxiibow eh, horta een, fuleedka ama adkaanta waxay ku xiran tahay hadda qofka aqoontiisa iyo akhriskiisa Waa- Een, een, waxaa la oran karaa runtii een, casharadu inta badan way fududaayeen een, maadooyinka tobanka maadaba way fududaayeen baa la oran karaa qofkas qofkan akhriskiisa ku xiran tahay waxaan oran karaa hadda aniga maadooyinka tobanka maadoo naloo keenay aniga asxaabtayda kale markaan kuwareysanay ama qof marka ardayga banaanka usoo baxo su-aaluhu weydiinaya ka warran maadadiisay kula ahayd waxaan oran karaa boqol kiiba sideetan arday inta badan waa ku qanacsaday imtixaanka waan fudud yahay ayaan iska wareysanayn waaya marka ma la idiin sheegay natiijada kama dambaysta ah ee xilliga lagu dhawaaqi doono taas weli wasaaradda ma aysan sheegin saan filayo laakiin saan filayo kolley september jaamacad u furmi doonaan ka hor baan rajeynaa insha allah waaya marka adiga jaamacadee ayaad jeceshahay inaad dhigato kuliyadee sa rabtaa inaad ku takhasusto
jaamacaddan rabo insha allah inaan aan dhigto aan rajeynaya hadda jaamacadda jidkeeda filaya insha allah inaan aan galo rajadeedu tahay kuliyaddan rabo inaan barta insha allah waxaan rajeynayaa inaan xaasaad barto fiican medicine insha allah inaan barto medicine caafimaad waa yahay waa mahadsan tahay daahir ayaan jeclahay daahirow ma idiin sheegeen macalimiintii iyo maamulkii idinka imtixaanka sida gaarka idinka ka qaaday waqtiga natiijada rasmiga ah la idiin sheegi doono maxaase jeceshahay inaad ku takhasusto maadaama aad hadda ka qalin jebinayso dugsiga sare wallahi nuuro waa mahadsan tahay midaan haddaan ku hormaro natiijada ah waxaan rajeynayaa bisha kulley oo maanta kooda ah oo june oo dhalatay in maxaa la dhahay dhexdeeda intaisa dhammaan in lagu dhawaaqi doono kulleyba laakiin xog sax ma hayo oo yani waqtiga rasmiga imtixaanka lagu dhawaaqayo mida kale oo ah jaamacadda yani maxaa jecesha inaan ku takhasustid ni horta nuuro waxbarashada horta sideeda fudeed ma lahan haddana wadan sida maxaa la dhahay soomaaliya oo kale ah oo aadna tahay qof yani visual needs ah oo baahi gaara qabo dhibkeeda ayay leedahay marka runtii hadda waxaa kulleyba aan kusoo dadaalnay dugsigii hoose dhexe iyo sare marka jaamacaddan waxaa rajeynaya inaan barto kuliyadda maxaa la dhahay la talinta consularka inaan barto oo arrintaasna ku takhasusaa rajeynaya saa isle waa hobbigeyga jaamacadna waxaa rabaa inaan galo jobkay hadduu ilaana gaarsiiyo marka kulleyba dadkan special needska waxbarashadu marka soomaaliya noqoto culisyo badan ayay kala kulmaan ma haystaan qalab ku filan ma haystaan maxaa la dhahay macalimiin u tababaran markii laga reebo iskoolada maxaa la dhahay iskoolka qalnuur oo ah asna wuxuu ku egyahay dugsi dhexaayuu ku egyahay asna wuxuu ku egyahay dugsiga dhexe oo keliya dugsiga sare ardayda waxay u aadaan banaanka marka waxaa rajeynaynaa laakiin in ciladahaas laga dhex doono waaya ugu dambeyntii daahir axmed maxamed waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo arday badan oo aragga naafa ka ah ayaa jirta guud ahaan waddanka maadaama aad dugsiga sare ka qalin jibisay dadaal dheerna aada muujisay maxaa kula talin lahayd ardayda aragga naafada ka ah ee ka baqay inay dugsiyada dhigtaan waxbarashada wallahi nuurow markay horta waxbarasho noqoto waxaa jiro dadka naafada ah oo yani weyshiyada dadka araggala waxaa kula talin lahaa waxaa jiro iskoolo gaar yani oo bilaash ah oo loogu talagala dadkan aragga naafada ka ah sida iskoolka anaan kasoo baxay ee alnuuf oo aan kusoo dhigto dugsiga dhexe taasoo ay gacanta ku hesay shirkadda hormuud marka qofka wax lacaga lagama rabo halkaas ayuu ka heli karaa waxbarasho bilaash ah markii uu soo baxana waxaa jiro iskoolo free ah oo yani waxbarasho bilaash ardaydan dadka oo special needska baahi gaarka qaba sii kara oo anaka aniga isiiyey sida iskoolka adalta oo kale marka waxaa rabaa in labadaas iskool aada ugu mahad celiyo alnur iyo adalti marka ardaydaas waxaa kula talin lahaa inay wax bartaan sababta waxbarashada indho badan ay ku furmaya oo maxaa ladahay rajaada xitaa oo nolosha aa kala hed ay soo laabanaysaa ama markaa waxbarashada bilaaba iyo rajada nolosheeda ay soo laabatay marka arday ilu qof oo baahi gaar qabo inuu guri iska fadhiyo waxba muusuu korinaysa waxaa fiican in ugu yaraan oo maxaa ladahay uu waxbarto si uu maxaa la wanaag taa wuxuu ka helayaa aragti iyo aqoon marka waxaan kula talin lahaa inay soo baxaan oo iskoolada ay aadaan inta hadda dhigatan waxaa rajeynaya waxaan kula talin lahaa inay waxbarashada ay sii wadaan ilaa dugsi sare ilaa jaamacad aada iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaas waxay kala ahaayeen daahir axmed maxamed iyo axmed yuusuf axmed oo ku sugan magaalada muqdisho kana mid ahaa ardaydii shalay uu usoo dhammaaday imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya dhegaystayaal tan iyo inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dibadamba hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari halkaad barnaamijkaasi kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta haatanna qasaa'idka bisha barakaysan ee ramadaan mid ka mid ah nala dhegeysta
إلهي شاري سجودي يصنعته هذا وحكس جميله هذا سامع البصير سر عالبا أكسري إلهي سادي سجودي يسناتو آذان وحكو سيقنينو هذا سامع البصير سيدي عالبا أكسري هذا بالشمس نسي ونقسم من عدا بدن وقسمي هذا صعبدك وقوس بجني واحد سؤالني سبحانه نجاتي هذا بيشسو نسيو نقوسي معدا بدن نقوسي هذا صعبدك وغوس بيقني وحام تسؤالني روحانو نقاتي way socotay asagoo tini waa camal siduu waa sahibi iyo saafii aakhire yayna sheegine soma ramadaan way socotay asagoo tini وعمل سيرو وصاحبي يا ساتي آخري لنا سيدي صوم رمضان adduunka intaan ku sugannahay wixii dembi aan samaynay raabo naga saamaxo sakaaraatu mowdkiyo su'aashana han ugu dhibin adduunka intaan ku sugannahay wixii dembi aan samaynay raabo naga saamaxo sakaaraatu mulkiyo su'aashana ha nagu dhibin aadaa samadii oo dhulkaba noo sakhiirayo nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigine waxaan ku su'aalanay subxaanu naga ajiida aadaa samadii oo dhulkaba noo sakhiirayo nimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigine waxaan ku su'aalanayno subxaano nagaaji way socotay asagoo tini waa camal siro waa sahabi iyo saatii aakhire yayna seegine soma ramadaan way socotay asagoo tine waa camal siro waa sahaydi iyo saadkii aakhire nayna sheegine sooma rabada waa camal siro waa sahaydi iyo saadkii aakhire yayna sheegine sooma rabada yayna sheegine sooma rabada yayna sheegine sooma rabada yayna sheegine sooma rabada yayna seegine sooma ramadaan sharwacos ramadaantii wuuba dhammaaday intii soontay ee ka faa'iidaysatana soontay oo allah u aqbalo caasha wuxuu yidhi way socotay aan sagotinna kole sagotintaas baynu ku daynaynaa ilaahayna ajarkeeda hayna siiyo aamiin aamiin marka iyo dibaab loo diyaar garoobayaa hadda waa tahay weli waxaad dhegeysanaysaana barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a bal sharwac qodobada warka ugu waaweynaa mid iyo laba maasida casha booliska gobolka virginia dalka maraykanka ayaa sheegay in nin ka tirsanaa shaqaalaha waaxda adeega korontada oo cadhaysnaa uu labayo toban qof ku dilay magaalada virginia beach ee gobolkan virginia ka hor inta aanay boolisku dileen ninkaasi weerarka geystay taliyaha booliska ee virginia beach james crevana ayaa sheegay in ninka toogashada geystay si aan uu geystay si aan ula kac lahayn islamarkaana waxaa bada ugu furay dhammaan dadkaasi halkaasi ku dhintay kadibna uu gudaha u galay dhismaha dowladda hoose abaara gaafartii galabnimo ee jimcihii shalay taliyaha ayaa intaasi ku daray in lix qof oo kale ay ku dhaawacmeen weerarkaasi dhinaca kalena xogeeya arrimaha dibadda ee waddankan maraykanka mike bombeyo ayaa safarkiisii ugu horreeyey uu ku tegay dalka jamarka jimcihii shalay toole magaalada barliin kula kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaasi angela merkel iyago oo kulankaasi ay yeesheenna wadahadal ku yeeshay amaba ka wada hadlay islamarkaana diiradda saaray ee dalalka shiinaha iyo iiraan geesta kalena ra-iisul wasaare merkel ayaa kulankaasi ka horsheegtay in maraykanka uu sii ahaado dowladda ugu muhiimsan ee gacansaarka la leh dalkeeda marka laga yimaado midooda yurub balse arrinka iiraan ayay caddaysay mowqifkeeda nukliyeerka xilli uu maraykanku ka baxay heshiiskii iiraan lagula jiray aad baad mahadsan tahay shirwaaca ramadaan kariim ayaanu dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay mar kale mid ka mid a qasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan ee aanu sii sagootinayno
allow qiilsan noo bixi qool toosan nagu beeg waxa weeyaan codadkii fanaaniinta yurub maxamed cabdi yurub gey iyo weliba cabdi janan dhegaystayaal guud ahaan idaacadayda duhurnimo intaasaan kusoo gebagabayn doonaa waa cashe ibraahin aadan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shuruuca iyo weliba bashiir abikar cabdilaahi iyo guud ahaanba hadab v o e da leh nabadgelyo